waxaa maanta oo arbacaha xarunta shirarka caalamiga ee k i c c oo ku taalla magaalada tani nairobi lagu soo gabagabaynayaa iibka dharka raqiiska ah ee gudaha waddanka lagu sameeyey maamulka horumarinta badeecadaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo ayaa waxaa lagu amray inay kenyaanka ka gadaan dhar cusub oo taya leh oo uu qiimaha lagu iibinayana uu yahay mid jaban dad badan ay awoodi karaan dowladda ayaa waxay mashruucan uga gol leedahay inay sare u qaaddo in la iibsado dharka lagu hagaajiyey gudaha dalka kaasoo hadda lagu qiyaasay boqolkiiba labaatan ee suuqyada dharka lagu iibiyo daniel mwangangi oo aan kula kulmay afafka hore ee xarunta k i c c isagoo sita bac cad oo aad u buuxda ayaa ii sheegay inuu dharka hudhayda loo yaqaano uu gadani jiray waayadii hore halka iminkana uu ku faraxsan yahay inay dowladda dhaqangelisay mashruucan si ay shacabka u iibsadaan dhar cusub oo haddana beec jaban Mara kwa mara nilinunua kikomba ama hizi za mtaani tu hizi za kupitapita mtaani. Ah, Zile za mtaani mtaani zingine zimetumika, zingine inahitaji uende ufanye repair ndio ziweze kufiti, lakini sasa sasa kama ni ile size ambayo umesema unapata kuwa imetengezwa kiasi ya kwamba inakufiti na ni mpya. Bei si, si gari vile eh, ni nafuu ukilinganisha na ile bei ya pale eh, zile nguo tuna- tuna- tunauziwa pale unapata kwamba kama umeuziwa mia tatu hii- hapa umeuziwa mia sita hii ni mpya eh, ukilinganisha na ile ingine sasa tuna- tunaonaenda kutengenezewa na fundi unapata kwamba ile ya fundi iko bei ghali juu kwa hivyo hii- hizi ziko bei nafuu labda una jumbe gani kwa serikali mi naweza kuambia kongore kwa kuletea soko kama hili na lingefanuka zaidi pata ya kwamba limefanuka zaidi kuliko vile sasa lilivyo maamulka horumarinta badeecadaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo ayaa waxa uu shaqaalaysiiyey afartan iyo laba kun oo qof waxa uu waddamada maraykanka midooda yurub iyo bariga dhexe u dhoofiyaa badeeco qiimihiisu u dhan yahay soddon iyo lix dhibic sagaal bilyan barnaamijkan oo la bilaabay bishii meey ee sanadkan ayaa waxa uu soo jiitay dad gaaraya laba boqol oo kun kuwaasoo ka faa'iidaysanayay dharkan raqiiska ah oo lagu iibinayo inta u dhexaysa boqol shilin ilaa iyo lix boqol oo shilin guddoomiyaha maamulka horumarinta badeecadaha dalka dibaddiisa loo dhoofiyo cabdiqaadir aadan cabdullah ayaa waxa uu ii sheegay inay ku guda jiraan sidii ay qeybaha kala duwan ee dalka ay u geyni lahaayeen dharkan gudaha dalka kenya lagu sameeyey markii u horreysa waxaa laga soo geeyey nairobi waxaa lagu xijiyey mombasa waxaa ku xigtay nyeri oo aan ku qabanay maalintii madara ka day taarikh koob bishii lixaad Eh, haddana codsi daraaddeed oo shacabka oo aad u codsay daraaddeed ayaa nairobi lagu xijiyey laakiin waxay ahayd programka in meero la geeyo iyo eldoret Eh, waxaa kaloo layn ku jira in iyadana iibka la geeyo isiolo iyo gaarisa iyo kisumu reer kenya waad ogtahay in ay iibsanayaan dhar badan oo duuga oo mutumba loo yaqaano oo dibadaha laga keeno inay dadka ay iibsanayaan daraadda u yeelayan ay tahay eh, raqiisnimada ay u raacayaan waxaa marka aada isu tusay ah, dowladda kenya oo madaxweynaha eh, uu ka mid yahay in reer kenya ay fursad u helaan dhar macnaha ah, qiimo leh beeciisana uu jaban yahay in waddanka eh, eh, laga helo warshadaha ayaa baan ku dhiirigelinay sharci ahaan wixii ay suubiyaan warshadahan waxa waaye dibadda in loo dhoofiyo waaye waxayna awood u leeyihiin in ay ku iibiyaan waddan gudihiisii boqolkiiba labaatan waxay soo saaraan laakiin maadaama hadda eh, arrinta adeegto eh, dharka duuga oo laga keeno dibadaha dhibabka lagada ay leeyihiin ay kamid tahay caafimaad darrada yaa dowladdu waxay garatay in dadka fursad loo siiyo in wixii eh, waddanka lagu hagaajiyo oo dhara oo dibadda loo diro in fursad loo siiyo inay iibsadaan dharka la iibinayo ayaa waxay kale yihiin surwaallo funaanado garamo sigsaan ama iskaalsha iyo skaadka wasiirka warshadaha iyo wadashaqaynta dhinaca ganacsiga aadan maxamed ayaa sheegay in qorshahan ay dowladda uga gol leedahay inay ku kobciso suuqgeynta dharka gudaha dalka lagu soo saaro isbuuca soo socda ayaa waxaa la filayaa in markii labaad iibka dharka la geeyo magaalo xeebeedka mombasa